dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaannu ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kuurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa dhallinyarada iyo nabadda waxay la falaqaynaya cabdisalaan axmed cali oo bartay xalinta khilaafaadka hormuudna u ah koox dhallinyaro ah oo u ololaysa nabadda iyo cabdilaahi axmed isaaq oo ka mid ah dhallinyarada dhigata jaamacadaha muqdisho farsamadu waa timi jilic tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiye nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal mid ka mid ah waxyaabaha qiimaha sare ugu fadhiya aadanaha maanta nool waa nabadda oo aan ku micnayn karno si kooban xaaladda ay ka maran tahay fowdo amaba dagaal waxaase mararka qaar la raaciyaa macnaha nabadda in qofka amaba bulshadu ka fiyowdahay aqoon la-aan jir ahaanna caafimaad qabto markaas oo loo tixgeliyo nuuca nabadeed ee ruuxiga ah ugu yaraantii sagaal iyo toddobaatan dhibic shan milyan oo ruux ayaa maanta qax kaga maqan guryahooda markii ay waayeen nabad taas oo ka dhigan in boqolkiiba hal dadyowga dunida ay yihiin qaxooti sida ku dhigan xogta u n c r toddoba boqol iyo konton kun oo ka mid ah dadkaasi waa soomaali ka qaxay dalka oo ku nool wadamada jaarka nala ah taasoo nagu biirinaysa bulshooyinka ugu baahida badan nabadda haddaba maxaan ugu baahannahay nabadda maxay uga dhigan tahay dhallinyaradeenna si aan u xoojinno tan aan hadda haysanno dhalinta waxbaratay doorka u furan waa maxay haddii loo wada jihaysto xoojinta nabadda mustaqbal nuuceeya ayaan sawiran karnaa weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan kaga jawaabi doonaa barnaamijkeenna kaswadaag oo ay ila falaqaynayaan cabdisalaan axmed cali oo hormuud u ah koox dhallinyaro ah oo u olooleysa nabadda iyo cabdilaahi maxamed isaaq oo ka mid ah dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha soo dhoweyn kadib waxaan ugu horreyn weydiiyey waxa ay ku micneyn lahaayeen nabad cabdisalaan axmed ayaa ku horumaraya
nabaddu waxaa waaye deganaasho in la helo oo lagu noolaado deganaashaha deganaashahuna markasta wuxuu noqon karayaa maxaan irahdaye mid ay dadku ku nool yihiin ay macnaha khilaafaad iyo dagaalo iyo waxyaaba ay ka baraxla-yihiin taasaa waxaa la dhahaa nabad laakiin si camiima marka aan usii usii balbalaariyo nabadu waa inuu qofka ku nool yahay xaalad ama jawi degan oo dagaal iyo maxaa khilaafaad waxyaaba ka barxla cabdulaahi maxamed dhankaaga nabad haddii lagu dhaho maanta macney maxaa ku macneyn lahayd saacadiya waa mahadsan tahay aniga nabad waxaan dhihi lahaa runtii yacni waa xaslooni bulsho ku nooshahay yacni community meel degan dal ama gobol ama degmo ama magaalo ama juulo yacnii bulsho degan oo yacnii xaslooni dareemayso oo aan jirin khilaafaad iyo muran iyo dagaal iyo rabsho aan jirin yacnii xasloonidaas bulshadaas ay ku noosha waxaa la dhihi karaa nabad nabaddaas aan sidaas quruxda badan usoo tilmaamnay meel ay ka bilaabato ma leedahay ayaa la isweydiin karaa cabdisalaam haa waxaana bilaaw lahayn ma jiraan nabaddu markasta waxay ka bilaabataa qofka shaksiyadda ka bilaabataa nabadda waxay kaga bilaabanaysaa isaga marka hore inuu qof ammaana yahay oo macnaha meel ammaanana joogo isagana qof nabadgal u yahay isagana dadku ay ka nabad galaan marka waxay ka bilaabataa shaksiga ka bilaabataa nabadda nabaddaas cabdulaahiw aad sidaas u qeexday bar ay ka bilaabato ma leedahay iyo mid ay ku dhammaato laahi runtii nabaddu meel bay ka bilaabataa anigoo saaxiibka cabdisalaan warkiisa raacayo nabad waxay ka bilaabataa qofka shaksiga ah sababtoo ah yacni qofka shaksiga ah markii afkiisa iyo gacantiis laga nabadgalo yani qof kastoo shaksi ah oo bulshada macnaha ka tirsan haddii saas looga nabad helo nabad meesha imaan kartaa balse nabad nabaddarad waxay ka bilaabataa hal shaksi ay ka bilaabataa kadib community u gudbi kartaa marka nabad waxay ka bilaabataa shaksi ay ka bilaabataa iyadoo usii gudbayso marka yacni dhammaan community nabadda marka la yiraahdo horta ma iyadaa inoo baahan mise inagaa u baahan cabdisalaam Ee, nabad anaga u baahan Ee, na- nabad iyadaa qolo ama qeyb ama dad ama ruux ama wax meel degan oo iyaga noo baahan ma ahan Ee, na- nabadu anaga u baahan waxaan ugu baahanna waxay tahay in aan maxaan ihahday xasilooni aan ku deganaano oo aan ku joogno oo aan usoo shaqaysano wax ku barano Ee, na taasaan u baahanna marka sidaas darteed nabadu anaga u baahan waxay lamid tahay maamaayada ahayd Ee, na talo iyadaa ku baahane macnaha adigaa u baahane iyada kuma baahno marka nabadu waa sidaasoo kale oo anagaa u baahan iyadana uma baahna cabdulaahi oo dhankaaga marka aad fiiriso nabadda ma iyadaa inoo baahan horta mise inagaa u baahan
Ee, yacni dhankayga haddaan fiiriyo nabadda iyo xasiloonida anagaa u baahan iyadana uma baahno yacni haddaan hay anaga communitiga nabad inaan ku noolaano anagaa u baahan nabad inaan gacanteena ku samaysano aan raadsano ma ahe iyadana uma baahno Ee, adiga kuwatee in aad eh, nabad ku noolaato maxay kaaga dhigan tahay wallaahi nabad inaan ku noolaado waxay iga dhigan tahay yacni anoo ku jira nolol raaxo leh yacni shaqo maalmeedkayga eh, si fiican aan u gudanayo anigoo cabsi iyo waxaas aan dareemayn ayay iga dhigan tahay dhankaaga cabdisalaam nabad inaad ku noolaato maxay kaaga dhigan tahay Een, nabad inaan ku noolaado waxay iga dhigan tahay horumarka hore Een, deganaasho iyo jawi degan iyo caafimaad iyo waxaan dareemaya maxaan ihahdaye iyo iyo inaan macnaha aan ku noolahay nolol een, stable ah ama degan Een, haddii aan tusaaler kuusoo qaato xilliyadii aan iskuulka iyo dugsiga qur-aanka iyo iskuulkii aan soo dhiganaynay xilliyo aad u dhib badan oo waxayd maxaan ihahdaye een, ee, xaaladdu aysan deganin oo xilliyada qeybtood marka aan guriga kasoo baxno iskuulka soo aado ay maxaan ihahdaa waalidku ay isdhihi jireen caruurta ma soo noqonayaan laakiin xa- xilligan hadda la joogo colaad sidaas xilligaas jirto oo hadda laga baqda ma jiraan walow sidii laga roon yahay handhered barsinta aanay ahayn haddana een, sida hore aadaa looga niisan yahay oo loo fiicaya marka uun qarax ama wax uun dhacan unbaa maxaa las yiraahdaa maxaan ihahdaye seex u jiraan mooyaane nabad la-aan hadda laga cabsado oo aanu dhehayno maxaan ihahdaye een, sidii xilliga hore kale ma jirto marka nabadda inaan ku noolo waxay iga dhigan tahay inaan nolol degan oo stable aan ku noolahay
Ee, marka adiga lagaa soo tago ee, bulshada soomaaliyeed dabcan ee, waad ku dhex jirtaa oo dhexdeeda ayaad wax ku baratay markaad fiiriso ee, nabadda maxay maxay uga dhigan tahay ayaad is leedahay Een, ah, sidaan aniga dhiganta iyagana uga dhigan tahay oo aniga iyaga qayb ka mid ah ama qof ka mid ahaan ahay waxaan aniga dareemayo wax lamid ahan iyaga dareemayaan haddii maxaan ihahdaa wadanku uu nabad yahay siduu hadda u dhisan yahay iyo si kasii wanaagsan u dhismaya wadooyin aan shalay maxaan ihahdaa aysan gawaari mari jirin oo dhici jirta inaan anaga caruur ahaan banooni wax iskaga dheeli jirnay yaa maanta hadda dhisan oo gawaarida marayaan guryo shalay dunsanaa yaa hadda dhisan booso macnaha magaalo meel oo aan dhisnayn oo xilligaas oo geedi iyo wax ka bixi jiran hadda dhisan marka nabaddu magaaladu haddii ay nabad ka wada dhacdo ay dadka maxaan ihahdaa waxay wada dareemayaan waxay tahay in ay quruxsanaanayaan iyaga jirkooda gu- magaaladooda iyo maxa nolol fiican ay ku noolaanayaan
marka la fiiriyo ee, nabadda waxaad tiray cabdulaahiyow waxweyn ayay iiga dhigan tahay Ee, marka ka bulsho ahaan aan fiirino bulshada nabad haysata ee, maxay ka dhaxli kartaa nabadda
runtii bulshada nabadda ay haysto waxay ka dhali kartaa yani sheeyo fara badan oo halkan laga soo koobi karin run ahaan yani bulshada marka ay nabad haysto yani bulshadii wax barato waxbarashadooda si comfortable ay kusoo gudan karaan si raaxale ay kusoo gudan karaan iskuuladooda aadi karaan si nabada jacada aadi karaan si nabada kuwa shaqeeyo yani oo idaada ka shaqeeyo ama ka shaqeeyo xafiisyo dowladeed ama xafiis kale ka shaqeeyo ama kuwa ka shaqeeya suuqyada oo ganacsi ah si xor ay u soo baxaan Eh, marka dee bulshada haddii laga hadlayo nabadda yani wax weyn ay uga dhigan tahay runtii oo lasoo koobi karin cabdisalaam bulshada soomaaliyeed ee, marka la fiiriyo ee, bahi intay la egay u qabaana isleedahay helidda nabad waarta
Een, bulshada soomaaliyeed waxay ka mid yihiin bulshooyinka caalamka ku nool qof kasta oo nool ha ahaado bani aadan een, ama xayawaanaad kale ha ahaado ama dhir xitaa waxay u baahan tahay nabad caama inay hesho Een, ah, nabaddu marka ay u baahan tahayna waxay tahay in ay een, ah, waxyaabo oo macnaha ay nabad la-aanta kaga burburaya ama kaga maqan iyo waxay u helayaan xilliga ay nabadda haystaan waa midda koowaade een, iyagu waxay ku noolaanayaan nolol stable ah oo aan cabsi i lahayn een, waxay helayaan waxyaabaha nolosha ku xeeran oo dhan oo nolol maalmeedka daruuriga u ah sida waxbarashadii caafimaadkii iyo maxaan idhaahdaye shaqooyin maxaan idhahdaye la helaya marka nabadda in la helo waxay kaga dhigan tahay wax weyn weyn weyn oo aan la soo koobi karin ay kaga dhigan tahay bulshada soomaaliyeed markaad cabdalla fiiriso baahi inta il- in la egaa isleedahay waa ay u qabtaa ee, helidda nabad bulshada soomaaliyeed runtii baahi ballaaran ay u qabtaa nabadda yacnii haddii ka hadalno bulshada soomaaliyeed yacnii anaga haddaan soomaali nahay yacnii nabad daro waxay tahay waan soo aragnay laga soo bilaabo sagaashan iyo kowdii ilaa iyo labada kun iyo toddobadii sideedkii yacnii dalkan wuxuu ahaa dal iska garjac ku jiro marka yacnii xaaladan hadda la joogo bulshada soomaaliyeed runtii way u baahan yihiin nabadda yacnii door muhiim ay u leedahay qof kastoo soomaaliyeed ah maanta ma jecelo nabaddoor iyo waxaas in lagu laabto qofkii arkay waa arkay qofkaan arkin dhegtuu ka maqlay marka markasta qof kastoo bulsho soomaaliyeed ah wuxuu ku dadaalayaa siduu ku heli lahaa nabad iyo xasilooni intuu karaankiisa uu awoodo nabadda aad sidaa usoo qaaxdeen dabcanna bulshada sidaa aa sheegteen ayay ee, muhiim uga tahay in la ilaaliyo nabaddan iyay xil ka saaran tahay marka hore cabdisalaam een, waxay xil ka saaran tahay qof kasta ayay xil ka saaran tahay een, aa, guri kasta wuxuu u baahan yahay ama qof kasta wuxuu u baahan yahay in uu maxaan idhahdaye deganaansho uu ku noolaado een, wuxuu u deganaansho ugu noolaanana waxaa waaye inuu karaankiisa ama qeybta isaga kaga aadan uu ka qaato nabadda dadku isku mid maahan qofka dowray leedahay een, qof kastana doorkeed in- inay qaadato waaye tusaale kale qofka shaqsiga ah wuxuu doorka ku leeyahay in isaga uu dadka nabadgeliyo lagana nabadgalo waxaa waaye een, man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi somen xadiiskii marka een, aa, qofka inuu isaga af- carabkiisa iyo afkiisa iyo idinkiisa intaba laga nabadgalo taasay maxaan irahdaa yay ka bilaabanaysaa Een, aa, deerku marka qofka kaga aadan waxay tahay inuu isaga dadka nabadgeliyo so isaga nabad u helo een, aa, dadkuna waxay ugu baahan yihiin waa sidaas marka qof kasta in nabadda la ilaaliyo waa uu ku jiraa
dabad qof kasta nabadda inuu ilaaliyo dowrow ka leeyahay
waa mahadsan tahay cabdisalaan Ee, cabdalla aan u imaanaya in la xoojiyo jiritaanka nabadda ee, yay xil ka saaran tahay runtii in la xoojiyo jiritaanka nabad waarta waxay xilka saaran tahay yacnii leadershipka markaas meeshu joogo hadday ahaato yacnii hoggaanka ugu sareeya dalka ama hadday ahaato yacnii marka laga hadlayo dal guud ahaan hoggaanka ugu sareeya markii lasoo qeyb qeybiyo tusaale ahaan degmo ahaan markii loo imaado qofku markaas leader uu hogaaminayo ayuu in xooji laga rabaa balse ee, markii laga hadlayo communityga dhexdeeda markii la imaado yacnii qof kasta yacnii inuu ku dadaalo ama wax kastoo qalqal gelin kara nabadda meesha ka jirto inuu ilaaliyo ama uu dhowro wixii qalqal keeni karo inuu bulshada wuxuu awood u leeyahay inuu joojiyo wuxuusan awood u lahaynna dadka awoodda u leh oo meeshaas ka talisa inuu u gudbiyo
Ee, sida hadalkiina ka muuqataba ee, marka ilaalinta nabadda la yiraahdo ee, qof waliba oo bulshada ka mid ah door ayuu ku leeyahay Ee, dhallinyaraan nahay ee, dabcan dadka aan la hadlayno inta u badan waa dhallinyaro iyaga doorka kaga aadan muxuu yahay aan cabdalla kusoo celiyo runtii dhalinyarada soomaaliyeed ha ahaato ama dhalinyarada caalamka nool ha ahaato runtii nabadda maanta yacni caalamka ka jirto waxaa aas aas u ah bees waa dhalinyaro Ee, waxaan ognahay haddii nabaddaro ay dhacdo yacni dadka loo adeegsanayo waa dhalinyaro yacni nabaddaro markay imaato meeshii ayaga loo adeegsan jiray haddii ay yihiin kuwo nabadda yacni oo nabadoono ah oo nabadda ku dadaalaya ama nabadda horumarinayo wax kastoo dhaca looma adeegsan karo saan ognahay burburkii dalkeena ka dhacay waxaa loo adeegsaday badanaa uu ku dhammaadan waa dhalinyaro marka mar kasta dhalinta soomaaliyeed ee, soomaaliya nahay marka yacni nabadda oo jirto waxaa aas-aas u ah ama bees u ah masaldhig waa dhalinyaro Ee, dhallinyaraan nahay cabdisalaanu ee, dadkaan la hadlayno badankoodna waa dhalinyaro ee, bulshada ayay ka mid yihiin marka iyaga aan si gaara u fiirino maadaama xoogga ay bulshada ku tashanayso ay iyaga yihiin doorka kaga aadan nabadda ama in la helo ama in la ilaaliyo haddii aan haysano xitaa muxuu yahay een sacdi aad umahadsantaha doorka dhallinyarada kaga aadan waxay tahay marka hore horta inay iyaga nabadu ay ilaaliyaan dhallinyaradu waxay ku kala jiraan kategoriyaal kala duwan ay ku jiraan haddii ay shacab sida annagoo kale ay yihiinna waxay u baahan yihiin inay wax kasta oo qalqalgelina iyaga marka hore ka fogaadaan een, aa, qofkii ay ku arkaan inay gacantii waxyaabaas kula jirtana ay ka waaniyaan een, aa, doorka haddii ay dhallinyaradu yihiin qolo marka maamulka xilligaas jira ka tirsanna een, aa, hadda doorkooda iyagaa qaatoo maamule u noqdeen hadday ciidan yihiinna ciidana u noqdeen marka na laakiin bulshada aan la hadlayna waa bulsho intooda badan dhalinyaro ee sidaa sheegtay na shacabna ah haddana marka shacabkaas iyo dhallinyaradaas na doorka iyaga kaga aadan inay nabadda ilaaliyaan waa inaan sida ay marka hore iyaga ay ka qayb qaataan horta nabadgelyada ay jirto n wax las wax inay sameeyaan maxaan ihahday na brogaraamyo na nabadda lagu hormarina oo lagu adkeenayo in ay sameeyaan marka taase waxay islihi karaa waa nabad waa adkeen kartaa dhallinyaradeena dabcan doorkaas aan iftiiminay ayay nabadda ka qaadan karaan marka aan hadda dhallinyarada jirto fiirino iyagu doorkaas kaga aadan in nabadda aan haysano la ilaaliyo ama xitaa dadka kale ay ka nabad galaan ma qaataan qayb ka mida way qaataan qaybna ma qaataan ilaan bulshadu waa isku wada jiraan qaybna waxaa dhici karta in lagu eedeeyo ama ay kamid noqdaan na waxyaabaha dhacdhacaya inay kamid noqdaan qaybna waxay kamid noqonayaan dadka maxaan ihaha iskood magaalada iskugu jira u shaqaystay waxyaabahaas oo na maxaan ihaha bulshada dhankeeda kale intooda kale ay kaga mid yihiin qaybna way u istaagaano na ama wacyigelin ha sameeyaano ama nidaamka xilligaas jira ha kamid noqdaano way sameeyaan na marka qeyba waa jiraan na is abaabulo ururo ah oo maxaan idhahda dadka u sameeya na wacyigelin ee brograamadaas way jiraan oo doorkooda qaata na haddii aad aragtidna dad meel ku wada nool dhammaantood hal brogram umooda istaagaan ee qofba qeyba u istaagtaa marka waxaan isleeyahay doorkaas hadda na bilow fiican uu leeyahay meeshii laga rabo wuu gaarsanayas ma dhihi karo na zerona ma dhihi karo cabdulaahi aan ku imaadee dhalinyaradu door ayay ka qaataan ama ay ku leeyihiin in nabadda la ilaaliyo ama xitaa haddii aysan nabad jirin nabad la abuuro bulshada ay ku dhex noolaayeen ay xasilooni darento doorkaas aan tilmaamnay markaad fiiriso ma isleedahay dhalinyarada soomaaliyeed oo ay qaateen
sacdi waa mahadsantahay yacni dhalinteena soomaaliyeed marka laga hadlayo yacni nabadgelyada runtii door muhiim ayay ka qaateen qof kastoo dhallinyaraan waxaad arkaysaa yacni isoo u hanqaltaagayo sidii dalkan nabad loogu abuuri laha iyo xasilooni badan marka waxaa badan maanta aan dhihi karaa boqolkiiba siddeetan toddobaatan dhallinyaro oo nabadda u hanqaltaagayo ama dalkan sidii xasilooni uga dhici lahayd boqolkiiba boqol a loo heli lahaa ayaa jiro runtii kuwaas jaamacadaha ka baxay ee aa dhahday jaamacaday barteen bulshadii ku dhex nool oo laga yaabo xitaa xasilooni daradii dalka ka jirtay inay iyagoo arday ah ee ku dhex socdeen oo wax ku dhex baranayeen doorkii kaga aadanaa inuu yaraan un jiilka dambeeta aysan ku noolaanin nololtooda lamid ah ma qaataan
a runtii way qaataan sida horey kugu soo sheegayba yacni dalkeena markii burburku soo dhacaya meeshuu joogay iyo meesha hadda joogay isma laha runtii hadda waxaa jirto dhalin fara badan oo aada iyo aada jaacado kusoo baxay ama dugsar kusoo baxay ama diini kusoo baxay wax soo bartaa jirto maadaama xiliyadii hore ee dhalinta soomaaliyeed waxbarashadu way yarayd markii laga hadlayo dhalinta way kala duwan yihiin kuwa jaacado kusoo baxay ama kuwa waxaa jira oo askar ah askarta noocyada kala duwan kuwa booliis ah kuwa military ah kuwa nabad sugid ah marka qof kasta markuu wax barto ama waxbarashadiis sii ziyaado iskumid ma aha sida nabad uu jecelyahay sida kale isumnaa markaan ka hadlayno hadda askarta markii loo laabto yacni waa ilaalihii qaranka haddii ahaatay boolis ama haddii ay military marka askarta marka la fiiriyo dadka wax soo bartay iyo dadka aan wax soo baran sida dadka ula tacaamulayaan ismid ma aha marka yacni dhalinteena soomaaliyeed hadda kuwa wax bartay runtii waxaa las dhihi karaa door muhiim ah ayay ka wadaan bulshada dhexdeeda sidii nabadgelyo looga heli lahaa
cabdisalaan waxaa sheegtay in dhalinyarada laba nooc u qaybisay oo waxaa tiri qaarna ha yaraadaan oo nabadii sidii loo heli lahaa ay ka shaqeeyaanoo ururo ka shaqeeya oo barnaamijyo ee ka qabta aa jira oo adigaba dabcan aad qeyb ka tahay laakiin marka la idiin barbar dhigo oo la idinku dhirriyo inta kale ee bulshada ama dhalinyarada kale shan iyo toddobaatanka ka ah bulshada waa tiro yartihiin intaa kale marka loo fiiriyo marka maxaa isleedahay oo way sababi karaan ugu yaraan un dhalinyaradii si fiican aysan ugu soo bixin ololaha nabadda
wax kasta horta bilaaway leeyihiin waxaana aaminsanahay waxay joogtaa bilaawgeeda na sidaa sheegta sax waaye ururada u ololeeya brogarames waa ka mid ahay hadda urur na la yidhaahdo hisda yaan guddoomiye ka ahay na bishii hadda janaayo kowgeeda ilaa iyo soddon iyo kowgeeda waxaa wadna brogram la yiraahdo ololaha nabadda ololahaas waxaa ka qayb qaatay dhalinyaro ee u badnaayeen boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhalinyar ay ahaayeen saddex kun in ka badan aan ka qayb qaadatay dadka ay gaartay na waxay ku dhow yihiin boqol iyo konton kun oo qof marka boqoliyo konton kun oo qof iyo maxaan idhahdaa saddex kun oo tu- kaaga qayb qaadatay direct ama indirect waxay doonta ahaato iyo boqoliyo konton kun oo qofoodoo la gaarsiiyo oo boqolkiiba sagaashan iyo sideed boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhalinyaro ah een, aa, waad dareemi kartaa bilow fiican een, aa, iyo iyo maxanaha ay ta- ee hadda lagu jiraa marka een, aa, wax kastana waxay u baahan yihiin saddex arrimood oo meel koowaad horta fikradii iyo borogaraamkii inay dhalinyaro ama dad qeybta ka mid a ay keenaan iyaga ay horboodaan ay yidhaahdaan borogaraamkaasaa wadnaa ama maxaan idhaahdaa barnaamijkaasaa wadnaa dadka inay la qaadaan Een, dadkii qe- aniga qeybo ka mid a maadaama guddoomiye ahaa een, halkaas bil howl adagay ahayd waxaa dhici karta habeen iyo maalin inaan een, la kulmaayo dad kala duwan een, howsha gacanta lagu haayay een, aa, taasna waxay saamaxaysa ama waxay keenaysa in ay dhallinyarada boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ay ha kuusoo wacaano si toos ah ama ha kuusoo diraano fariimo een, in ay bogaadinayaan macnaha borogaraamka socda marka waxaan isleeyahay wacyiga xilligan la joogo wuu soo jeedaa laakiin waxay u baahan yihiin dhallinyarada een, aa, meesha ay kusoo gudbi lahaayeen iyo een, aa, dadkii iskugu dabaridi lahaay borogaraamka sababtoo ah qof kasta intay soo istaaga ma dhihi karo nabadaa ilaalinaya wuxuu u baahan yahay marka hore anaga wacyigelin wax la yihahda u baahana ummadeennu way soo jeedaa laakiin wacyigelintii anaga maqan marka wacyigelinta waxay u baahan tahay een, aa, qorshayaalo dejisan iyo maxaan ihahdaa nidaam lagu soo jeediyo yay u baahan tahay marka waxaa aaminsanaha dhallinyaradu dhallinyarada hore ma aha een, aa, wacyigooda hadda wuu soo jeedaa way taagan yihiin een, aa, waxayna u baahan yihiin oo keliya in maxaan ihahdaa laiskugu aadiyo qorshahaas ama borogaraamkaas een, aa, laguna horkaco yay u baahan yihiin waxaan isleeyahay marka dhallinyarada intooda badan boqolkiiba dhallinyaro hadda boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhallinyaro waa nirahnaa waa sax boqolkiiba toddobaatan iyo shantaas boqolkiiba toddobaatan iyo een, aa, saddex boqolkiiba toddobaatan iyo labo waxaa aaminsanaha inay nabadu diyaar u wada yihiin haddaysan boqolkiiba toddobaatan iyo shan aysan u wada ahayn laakiin qof kasta fikiroo leeyaho waxaa dhici karta een, waddadii loo mari lahaa iyo nidaamka loo sameynaa in lagu kala gedisnaado yaa maxaan idhaahdaa ayaa dhici karta kuleyba soomaali waxay tidhahdaa ood qaadisteeda iyo jidisteeda waa sila gurgeynta laakiin dhammaantood waxay ka wada midaysan yihiin inay nabadda diyaar u yihiin inay u ololeeyaan inay ka qayb qaataan
raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga dhagaysanaysaan kaswadaag ayaan ku guda jirnaa waxaana kaga hadlaynaa toddobaadkan dhallinyarada iyo nabadda martidu waa cabdisalaan axmed cali iyo cabdilaahi maxamed isaaq waan isku soo laaban doonaa balse markan waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno martideenna
cabdulaahi haddaan kusoo laabto dhalinyarada marka la fiiriyo xaddiga ee, dhalinyarada ee maanta wax baratay tirada iyo ee, labaatan sano ka hor haddii aan dhahno dib aan u laabano dhalinyaradii waxbaratay maanta ayaa badan oo inta badan iskoolaadkii iyo jaamacadihii waa ay tagaan dhalinyaradii waxba ay bartaan haddana marka la fiiriyo inta ee, nabadda u ololeysa oo cabdisalaan uu nagala joogo aaday u yar tahay marka dhalinyaradan kaleeto ee iyagu ee, aqoontii leh wax soo bartay maxaa waaye isleedahay ama a- aan tilmaami karnaa oo caqabado oo ka hortaagan in ololaha ay qeyb ka noqdaan ama xitaa dhinacooda ay ka wadaan Ee, saacadii waa mahadsan tahay yacni dhalinta soomaaliyeed haddii loo laabto kuwii hore iyo kuwa hadda jooga horta is- isku mid maa sidaan hore usoo sheegnay kuwa hadda jooga waxbarasho oo badan oona ka fiican kuwii hore markii laga hadlayo maanta aan joogno kuwan oo kuwa waxbartay oo aada u badan saaxiibkii absalaan uu ka mid yahay dadka nabadda ka qeyb qaato Ee, runtii su-aasha ay weydiisay oo ah yacni maxaa sababay oo oo kuwa waxbartay oo nabadda uga qeyb qaadan waayeen yacni waxaa u sabab ah ee, dhalinta badanaa waxay la tacaalayaan mushkilo kale oo ku aadan ayaga waxaad arki kartaa yacni dhalinta kuwa waxbar ee, kuwa hadda waxbarashada ku jiro yacni kuwa waxbaranayo ama kuwa shaqaynayo ama kuwa waxbarashadii yacni shaqo la-aan haysto yacni qofkan markuu yahay qof waxbarasho ku jira ama qof shaqo la-aan haysto yacni sidii nabad iyo waxaas ku raadiya hoogaa way ku adkaanaysaa ama ololaheeda uu ka qeyb qaato yani halka qofkan marka waxbarashadu sii dhameyso ama qof shaqeyna uu yahay yani waa firaaqo ku jiraa laakiin qofka markuu sekana dhiganayo ama jaamcad dhiganayo yani problem kale oo ku fu- oo yani ku furan waa labaatan iyo afartii saacba xilli uu hurdo xilli waxbarasho uu yahay marka nabadda yani asa ahaan uu uu keeni karaa nabadaas laakiin inuu ololeheeda uu qeyb qaato ama guntiga u xirto way adkaanaysaa runtii cabdisalaana waxaa tiri way wada jecel yihiin dhalinyarada nabadda eh, wayna rabaan inay ka qayb qaataan marka loo fiiriyo eh, inta barnaamijkiina ka qayb gashay oo xaddi ahaan ama tira ahaan badan Eh, laakiin waxaa jiri karaa tire eh, inay u baahnaan karaan dad horkaca ama eh, madal ay kusoo bandhigi karaan dadkaas horkacaya iyo madashaas ay kusoo bandhigi karaan see loo heli karaa ayay kula tahay Een, waxaa loo heli karaa sida annaga hadda aan isku xilqaanay Een, aa, dhalinyaro isku xilqaanta in la helo waa midda koowaad Een, aa, waxaa kaloo loo heli karaa nidaamka xilligaas jiro inuu u sameeyo qorshe Een, aa, laiskugu keenayo dhalinyarada ama hormuudyo dhalinyarada loo sameeyo iyagana la yihahdo programkaas ama barnaamijkaasa laydinka rabaa inaad qabataan Een, aa, sidaas inaad ku qabataan Ee, ama maxaan idhaahday een, aa, waxaa jirto tusaale wasaaradda la yihahdo wasaaradda dhalinyarada oo kale in iyada qorshe u sameysa dhalinyarada ama wasaaradda warfaafinta oo kale ay ka qayb qaadato ama lagu soo daro maxaan ihahdaa manaahijka waxbarashada waa midda ugu muhiimsanna oo manaahijka waxbarashada tusaale laga soo qaad laga soo bilaabo een, aa, dugsiga hoose ilaa iyo jaamacadda een, aa, loo sameeyo maxaan ihahday een, aa, manhajka lagu daro maadadii la yihahdo civ educationka oo annaga hadda aana qaadanin waddankana lagama qaato waana maadada ugu muhiimsan ee annaga hadda aan u baahan naho marka laga soo tago een, aa, maadooyinka diiniga ah marka laga soo tago marka maadada civic educationka ah waxaa laga rabaa tusaale oo kale wasaaradda waxbarashada iyo maxaan ihahday daladaha waxbarashada oo kale inay iska kaashtaan loona sameeyo from maxaan ihahday maxaan galaasada oo primaryga ah ilaa ay jaamacadda macna in lagu waajibiyo computer laga at least had ilaa dhawa xataa shan sano ama toban sano hala dhiga macquul in la yidhaahdo marka een, aa, taasa ugu muhiimsan in la sameeyo dhalinyaro yar oo isxilqaantay oo maxaan idhaahday een, aa, jeebkooda meelaha ay ku shiri lahaayaan iyo xafiisyadooda waxooda ka kiraysanayaan een, aa, in ay m- wax un bilaabaan way dhici kartaa laakiin qorsho mustaqbal oo waxaa u baahan in maxaan idhahday een, aa, ay een, sida lo- dowladda ay kaga fikirayso maxaan idhahday wasaaradda caafimaadka oo kale looga fikirayo caafimaadka waddanka ama looga fikirayo maxaan idhahday budget lagu bixinayo macnaha iyo ciidanka oo kale mid lamida in lagu bixiyo maxaan idhahda civic educationka ama ha noqdo mid oo galaaso loo xaadiro ama ha noqodo wacyigelin dadka dhexdooda lagu sameynayo waa in maxaan idhahday ay loo sameeyo een, aa, maxaan idhahda section gaar ah ama wasaaradda dhallinyaraha ka mid tirsanaado ama wasaaradda warfaafinta ka tirsanaano ama section gooniya ha laga dhigo een, aa, in iyaga ay u sameeyaan qorshe een, aa, la dejiyo een, aa, oo lo- loogu talagalay shan sano toban sano saddex sano afar sano socanayo taasna maxaan idhahday step stepna loo sameeya stepkasha meesha uu ka bilaawdo iyo meesha uu ku dhammaado sida wasaaradda maaliyadda xisaab xirka loogu sameynayo iyagana iyaga qorshaha laga soo xiro sidaas ayay la taa waa waa ku hirgeli karaa waxaa tiri waxaa fiican in marka hore horta la baro eh, dadka muhiimadda ay leedahay inta badan maadada civic civic educationka muhiimadda ay leedahay qof soo muwaadin ku noqon karaa xuquuqdiisa ku ilaalin karaa xaqa wadanka uu leeyahayna uu- uu- uu gudi karaa ayaa inta badan lagu baraa ardayda marka haddii taa la barto eh, maxaa is leedahay nabadda ay kusoo kordhina hadda waddada haddii aad martid shanta qof oo dhalinyaro ee kugu horeysa aad su-aal weydiisid adiga waajibka lagu leeyahay iyo xuquuqda aad leedahay maxeeta aad tirahdid ma yaqaanin Een, aa, qofka marka haddii waajibka lagu leeyahayna uusan aqoonin xuquuqdiisana uusan aqoonin wax uu ilaalinayo ma yaqaano marka een, aa, taasaa marka waxay u baahan tahay horta dadka in la baro Een, maadada civic educationka ah ardayga marka uu yaryahay haddii la baro nabadda waxa ay tahay waxyaabaha xuquuqaadka oo isaga wadanka ku leeyahay een, aa, waajibaadka isaga lagu leeyahay waxyaabahaas oo dhan marka uu barto tusaale biritole haddii la yihahdo canshuuraa lagaaga baahan yahay canshuurtina maxaan ihahdaa wax uu waajib wadanka ku leeyahay oo tahay laakiin isagana waxbarashadiisa ee lacag la-aan ee u tahay iyo caafimaadkiisa wuxuu aaminayaa in maxaan ihahday een, aa, ay waxbar macnaha ay wadanka uu macnaha amnigiisa iyo nabadiisa kala dambeynta ay muhiimad ay leedahay marka maadada waa maado aada u muhiim ah waaye een, aa, laakiin innaga hadda kuma baraarugsanin
Eh, cabdulaayow si loo gaaro eh, nabad eh, ama u helno dhalinyaro eh, badan oo ololaha nabadda qeyb uga noqota maxay tahay eh, waxyaabaha isleedaha dhalinyaradu ay la gudboon tahay inay maanta sameeyaan runtii sacdiyoy ee, dhalinta ee, waxyaabaha la gudboon oo maanta is sameyn karaan waxay tahay in ay ayaga hormuud ka noqdaan sidii nabad looga dabaali lahaa dalkan sababtoo ah maanta nabadda ayagaa u baahan community kale maanta ayagaa ugu baahan nabadda waayo waa dad hadda soo baxay noloshooda meeshii ugu fiicnayd ay ku jiraan maanta yacni qofka meesha ugu fursada badan yahay ama ugu fiican yahay noloshiis waa dhalinyaro intuu yahay kasoo bilaabo toban iyo shan ama labaatanka bilow ilaa afartanka meeshuu ugu fiican yahay nolosha u qatarsan meeshuu ku jiraa hadduu meeshaasi u fiicnayd hadduu nabad ku waayo ilaahay ma dhigee waxa uu noloshiisa uu ka qaatay ama hadhow hadduu weynaado nabad hadduu helo tusaalahaan dadka maanta toddobaatan jir meelaha jiraan oo nabad soo macnaha qallaaso soo noolaan jiray maanta nabad hadday imaato yacni nabaddaasi macaankeeda ma dareemi karaan marka nabadda macaankeeda waxaa dareemi karo dhalinyarada marka si ay nabadda macaankeeda u dareemaan waa inay iyaga meel kastoo nabad ka socota ama nabad sidii loo dhalin lahaa ama loo abuuri lahaa in ayaga ay ku taliyaan hadday ahaan lahayd yacni qallaaso dhaco ama hadday ahaan lahayd waxyaabaha xafadaha ka dhaco ama waxyaabaha suuqyada ka dhaco ama jaacadaha ka dhaco iskuulaad wax ka dhaco ina ayaga haddii yacni gacan awoodaan ama haddii ay af awoodaan sidii ay awoodaan inay uga hortagaan oo qofkii kaga awoodsaray inay gudbiyaan oo meeshan waxaana ka jira ee wax laga qabanka laga qabto inay dhahaan saas sabtila cabdisalaano waddada ugu fudud a isleedahay dhalinyarada maanta oo ay qaa- raaci karaan si ugu yaraan uun nabaddan ay door uga qaa- qaataan eh, in ay sii jirto oo la xoojiyo waate marka ugu horeysa horta wadada ugu fudud waxay noqon kartaa een, in la helo een, team dhisan ama maxaan institution dhisan oo isaga ku baraarujiya een, dhalinyarada macnaha nabadda ama hormuud u noqda in dhalinyarada maxaan ra- loo sameeyo barnaamijyo wacyigelineed oo nabadda ka shaqeynayo Een, dhalinyaradu mar kasta waxaa xaqiiqa macnaha mar kastoo waxay qayb ka tahay wixii markaas jira iyo qayb ka tahay tusaale oo kale een, hadda waxaan iraahnay een, inta ugu badan dhalinyarada markii loo noqdo dhowr iyo toban sano ka hor iyo xilligan waxbarashada markii la yiraahdo way ku kala badan yihiin xitaa dadkii xilligaas waxbarashada ee, een, qeyb kaga tegay ama la isdhaha way ka weynaadeen iskuulaad hadda loo bixiyey iskuulaadka dadka waaweyn hadda dhigtaan jaamacadihiya galeen maxaan idhahdaa waxbarashadii macnaha hadday waxay usoo noqotay macnaha een, ay- ay ay soo noolaatay marka haddana sidaasee tahay haddii aan dhalinyarada la helin waxyaabo ku haga in ay nabadda ay haystaan ay adkeeyaan aan la helinin haddii wax kasto ay yimaadaan hadhowtin wixii yimaado markasta ay qayb ka yihiin tusaale haddii aan kusoo qaato soomaali waxay ku madaa ee ku mahmaadaa een, ah, dhalinyarada waxaa la yidhahdaa inta uu geed ka bodo tala ka boodaa mar kasta wixii jiro iyo qayb ka yihiin tusaale taasna waxaa keenaysa waxay tahay een, xaaladda shaqo xumo ee wadanka ka jirta een, inta shaqaysata markaan aan si hoo reality aan u hadalno aaday u yarta ama maxaan inta dhaqdhaqaaqdo een, ah, hadda waxaa shaqo abuur u noqday maxaan idhahday een, ah, bajaaj ayaan idhahday inkastoo iyadana caqabadeeda ay leedahay haddana een, ah, sheega ugu horeysa ee nabadda lagu adkeyn karo waxay la tahay dhalinyaradaas in wa- loo helo borogaraamo iyaga lagu jiheeyo haddii aan la jiheenin ee geedaha maalinta kusoo hoos sheekaystaan galbihiin ay maqaaxiya tagaan subaxin ay iska hurdaan habeenkan ay soo jeedaan een, ah, xaaladda markaas jirto ee markaas iyaga qayb ka noqonayaan
Eh, waa ay yareer yihiin eh, dabcan oo waa dhalinyaro magaca ayay sitaan laakiin haddana markaan dhinaca kale u fiirino door nabadoonnimo eh, ma ciyaari karaan nabadoonnimada ha kasoo bilaabato xitaa laba qof oo saaxiibo ah oo isdagaalay inuu qof ka heshiisiiye
haa haddii loo fiirsho een, ah, dhalinyarada sanadii hore sida ay ahaayeen iyo xilligan hadda la jooga sida ay yihiin waxaad moodaa een, ah, oo hadda hadalkaaga aan kusoo qaadaya een, ah, laba dhalinyara haddii ay macnaa isku dhacaan oo kale in ay dhexdhexaadiyaan xilliyada hore waa badnaa jirtay haddii ay ismaan dhaafaan ama ishadal dhaafaan dhalinyaradu inay eh, isqabtaan laakiin hadda een, macnaha sida hore uma badna haddii ismaan dhaafaan xitaa een, ah, inay af ku wada hadlaan ama in ay kala tagaan mooyaane eh, isgacandhaafkii hore horta wuu yaryahay een, ah, sida kale marka anu lenahay haddii lacala ay isgacan qaadaan een, kala qabashadu ama kala dhadhaxaadintu sida hore ma ka duwan tahay haa way ka duwan tahayoo marka hore waxaa dhici jirta in lais yidhaahdo lagu fiirsado la yi- lais- een, la yidhaahdo een, bal dhinac dhinac dhinac dhinac een, qof ka mid ah dhinac dhulka loo dhiga macna laakiin hadda haa laakiin hadda waxaas ma jirto oo maxaan idhahday een, waxaa la leeyahay een, halaka hala- halaga gaaro oo hala kala qabto een, marka aan s- aan u hadlo een, hadda waxbarashadu si fika aan kusoo qaaday waxyaabahaas waxay tahay aan hadda masterkeyga wuxuu yahay xalinta khilaafaadkii nabadda u yahay een, baadkeygan waxaa waaya cilmi culumta bulshada marka taasaa markasta waxay sa- ama, een, kutuseysaa baahida loo qabo ama bulshadeena ay u qabto iyo sida caalamka uga taxadiro hadda waxaa dhici karto jiil konton sano jir lixdan sano jir iyo ka badan caalamka oo aan wax caqabada soo arkin oo nabadda ku nool haddana in xilligan iyaga ay bixinayaan maadooyinka nabadda iyo maxaa horumarka dalka iyo waxyaabahaas een, la jiheynayo macnaha een, dhala- caruurta hadda dhalanayso marka een, dhalinyaradu way ka mid noqon karaan nabadda laakiin waxay u baahan yihiin tiimam isku xiran oo iyaga horgala waayeel haga ayay dabcan u baahan yihiin Mhm. bal kelmadda ugu dambeysa oo aada jeceshihiin in aada eh, ku dhaaftaan dhageystayaasha barnaamijka kaswadaag eh, si gaar ahna eh, dhalinyarada waa maxay eh, cabdisalaam marka ugu horeysa waan horta kula dadaarmaya dhalinyarada qof kasta inay qaadato door Een, haddii- doorka kaga aadan maxaan ira adkeynta nabadda Een, xilligan hadda la joogo dhihimayna raadinta nabadda ilan waxay waxay maraan stebisay maraan xilliga hadda aan joogno waxaa waaye adkeynta iyo horumarinta nabadda waaye Een, marka qof kasta waxaan kula dardaarmaya inuu qaato doorkiisa een, kaga aadan nabadda taasoo ah in isaga marka ugu horeysa uu qeyb ka noqdo een, xaaladda deganaashaha meel marka eh, wadanka ama tuulada ama deegaanka uu markaas uu ku nool yahay Een, ah, waa midda labaada in uu sameeyo wax la yiraahdo wacyigelin Een, ah, dadkuna uu macnaha ku wacyigeliyo dhalinyarta asxaabtiisa marka ay tahay Een, ah, gabar iyo wiil macnaha qofku uu yahayba Een, ah, waa inuu qaato een, ah, door maxaan irahdaye een, ah, nabadoonnimo oo haddii uu argo maxaan irahdaa caqabada xilligaas jiro inuu u baxo oo xaliyo si aysan meeshaas ay u- aysan uga sii weynaanin marka haddii uu macnaha khilaafaad arkana waxaa loo baahan yahay in uu sameeyo een, resolution macnaha inuu khilaafaadkaas xaliyo haddii uu xallin karin xataa inuu sameeyo wax la yirahdo conflict management oo maxaan irahdaa khilaafka meesha uu xilligaas joogo uusan dhaafinin oo macnaha intaas ku damiyo si loo helo dad xaliya markaas Een, ah, dhalinyar marka waxaan kula dardaarmaya guud ahaan dadka oo dhanba Een, ah, waajib aan na saaran Een, ah, oo maxaan irahday macna inaan nabadeena adkeysano oo aan ilaashano Een, ah, waana waajib diini ah marka waajibaadka diinigana waxay u kala baxaan qofku markuu macnaha oo godanayo in eh, fardu ceen iyo fardu kifaaya waxbaa la yihahdaa marka qof kasta waxa uu isaga ku nool yahay ama uu u baahan yahay waxay tahay inuu ilaashto waajibaada ka saaran taasaana kula dardaarmaya qof kasta waajibkeeda inay ku darto Eh, cadala kelmadaada ugu dambeysa oo aada jeceshahay inaad ku dhaafto eh, dadkana dhageysanaya ee la socda barnaamijkan saadiyoy ee, kelmadda aa ugu dambeysa aan dhahayo dadkan dhegaysanayo spe- especially ah oo ugu socoto dhallinyarada waxa waaye in qof kastoo dhallinyarada ka mid ama ka tirsan maanta aanu inuu ku dadaalo sidii nabad ku keeni lahaa asaga waayo nabadda maanta asaa u baahan marka dadka laga hadlayo marka markasta waxaan dhihi lahaa dhallinyarada ay dhegaysanayo yani qof kasta oo communitiga ka mid ah nabad ayaa nolol ku jirtaaye nabadda ha lagu dadaalo
dabkaygu baxaay hurdadou noqtaygu shidan damqashada dareenkan dibna hayga ruugaa guud ahaan dhegaystayaal intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaag oo toddobaadkan ay marti ku ahaayeen cabdisalaan axmed cali oo bartay xalinta khilaafaadka hormuudna u ah koox dhallinyaro ah oo u ololeysa nabadda iyo cabdilaahi maxamed isaaq oo ka mid ah dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha dalka way mahadsan yihiin dhammaantood intaan dib ugu kulmi doono hawada mar kale nabad dhegaystayaal degay miyaydan dareemayn xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunido inaga u dambayne ka habsanay dunido inaga u dambayne calankeenan dadegay miyaydan dareemayn